Gaajo haraad baan hareerayaale,dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye,waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala waxaa lagu hamiyeyaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba ad ka dhagaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal qodobada aad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona baadugoobka dad weli lagu laayahay fatahaadda beledweyne oo ka socota magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo sheegin beesha caalamka ay kala hadleen sidii loogu gargaari lahaa dadka fatahaaddu ay saamaysay qodobada kale ee dhegaystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya sabriye iyo hoggaanka ahlu sunna ayaa kulan saacado badan qaatay xalay ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal inta aanu ku guda jirno waxaad maqli doontaan wafdi ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa dhegaystayaal barnaamijka sidoo kale aan idigu soo gudbin doonaa xaalad aada u liidata oo ka jirta magaalada bardaale kadib markii ay biyo badan ku soo fataheen magaaladaasi gudoomiyaha degmada bardaale oo waraysi gaara siiye raadiyaha cadaado ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan gebagabadana waxa aad dhegaysan doontaan gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doona diyaar gar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal waa sagaalaatanka bisha tobnaad abakunoayoaasubaxnimo talaada aanu gudagalnay baadigoobka dad weli lagu laayahay fatahaadda magaalada beledweyne ayaa ka socota magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli waxaa baadigoob lagu hayaa qaar ka mida dadkii saarnaa doon ku rogmatay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne iyadoo iyo dadkii ay qaadeen biyaha ka soo fatahay webiga kuwaasoo aan lahayn nolol iyo geeri qaar ka mid dadkaas oo ay mas-uuliyiin ka mid yihiin ayaa shalay laga soo badbaadiyay doontii la qallimatay halka weli qaarkoodna aan lahayn hase ahaatee baadigoobkoodii weli lagu guda jiro waxaana loo xil saaray guddi dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa goorra guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo isagu ka hadli doona sida uu u socdo baadigoobkaas iyo rajada laga qabo dadkaasi in la helo meydkooda hase ahaatee marka hore waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo isagu ka hadlaya arrimo la xiriira qaabka ay waxu socdaan iyo sidoo kale qaabka ay u socoto gargaaridda dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle
sidaad wada aragtaan oo indhihiina ay hayso meeshaan joognaa waa magaalada beledweyn xaafadda la yidhaahdo kutembo oo ah xaafad ay dadka shacabka caadigaah ay deganaan jireen hal qof oo degana ma jiro biyihii waxay marayaan hal mitir ayay ka sarreeyaan maxaan ku idhaahdaa dhulka caadiga ah dadkii guryahan deganaa nasiib darro waxaa ku dhacday masiibadan oo ilaahay uu keenay ilahay wuxuu keenay waa alxamdulilah dadkii deganaa dhulkan iyo xaafadahan way qaxeen waxay tegeen xaafadda xeel jaalle dadkaasi ma haystaan guryo ma haystaan cunto ma haystaan biyo ma haystaan daawo ma haystaan waxay hugtaanna ma haystaan guryahoodii halkan ayay uga tageen sidaad aragtaan waa wada xerxeran yihiin muddadii aan soo soconnay cid aan ku aragna ma laha guri kasta kuwana iyagoo furanaa laga cararay kuwana si fudud ayaa lagu xiray alaabadii way dhex taallaa qalabkii wuu dhex yaallaa reer kasta ilmihii iyo habartii odagii ayaa gacmahaas qabsaday waxay noo baxeen magaalada bannaankeeda marka saddex xaafadood oo ka mid a xaafadaha beledweyne ayay masiibadan ay ku dhacday number waxaa la qiyaasayaa ilaa iyo konton iyo shan kun oo qofood inay ka qaxeen magaalada gudaheeda haddana weli waxaa la rajaynayaa dad intaas ka badan inay qaxi doonaan sababtoo ah riboodka aan ka helayno webiga shabeelle dhinaca ku yimaado etoobiya ayaa waxaa naloo sheegaya inay biyo intii hore ka badan ay ka soo socdaan marka mar haddii biyo kale soo socdaanna waxaa khasab ah in barakac kale hor leh iyo dad hadda meelaha biyuhu aanay gaarin inay gaari doonaan marka waa uga tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadan maxaan ku dhahda ay ku dhacday waa la qaybsanaynaa dareenkooda waan la qaybsanaynaa murugada haysata wixii aan la qaban karnana waan la qabanaynaa waxba kama hagranayno ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo habeen hore ilaa iyo usbuucan oo dhan waa waa ka shaqaynaynay siday u heli lahaayeen toondhooyin ay seexdaan siday u heli lahaayeen cunto siday u heli lahaayeen biyo siday u heli lahaayeen maxaan ku rahdaa waxyaabaha baniaadmigu u baahan yahay dadkii magaalada banaankeeda ayay daadsan yihiin inta badan hadda waxyaabaha ugu degdegta badan oo aan leenahay sidii la rabaa loo helay waxaa kamid a biyo
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada beled waa duqa gobolka hiiraan cali maxamuud caraale oo isaguo ka hadlayay arrimahaasi duqa degmada beledweyne ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay ka hadashay oo iyadu ka mid ahay dadkii shalayto doonta kula qallimatay magaalada beledweyne ayaa waxay ka hadashay siday wax u dhaceen iyo sidoo kale khasaaraha ay geysatay doontii qallimatay waraysi gaar ah oo ay siisay safiyo xasan sheekh cali jimcaale raadiyaha cadaado ayaa waxa ay kaga hadashay arrimahaas iyo sida wax u dhaceen asalaamu calaykum inaa lilah waina ileyh raajicuun inaa lilah waina ileyh raajicuun saakay markay ahayd salaadii subaxnimo ayaa taleefono badan dad go-doon ku ah loola soo wacay markii laba sac la gaaray laba sac oo toban dhiman ayaan doonta soo raacnay toban daqiiqa markaan soo soconayna waadi wax la dhahaayo oo roobkii xalay badnaa da-ay iyo webiga meesha iskaga darsoomaan ayaa biyo daad ah doonta ku imaaday doontii aa nala gadoontay aniga waxaan waxaa noo dhowaa masaajid ayaan u dabaashay guddoomiyihii hore gobolka hiiraan iyo la taliyaha madaxweyne waare halkaasaan u dabaalana qaarna gadaalay u baxeen alxamdulilah lix qofood waa ku badbaadnay toban qofoodna shaqaalihii ka mid ah iyo asxaabna waa ku waynay waa gartay doonta la gadoontay cilad miyaa ku timid ma biyaha gadiyey marka sidee wax u dhaceen doonta biyaha biyaha gadiyey cilad kuma dhicin shalay ba wadoonaan ku marnay saakana dabaan rabnay inaan daadgureen ku sameyno xalay roobabkii daaya awgeed oo biyihii aada usoo batay alxamdulilah ilaahay waa nagu badbaadiyey laakiin dadaa nooga dhintay inaan dad badbaadinaa u baxnay niyadeena laakiin ilaahayna waxa adna
waa gartay dadkii doonta ila saarnaa qaybo ka mid a ayaa hadda laleeyahay qaybna way dhinteen marka tirada guud ee doonta aan ku saarna ayadan marka hore imise ahayd waxaan ahay lix kasoo badbaaday hadda toban anay ila socotay oo garanayay iyo afar qofood oo markiina tuugeen beenilaboorka ayaan ka daahaynaa diyaarad ayaa naga tegeyso waa garta marka marka dadna dabaalay yaqaaneenoo way baxeenoo geeday qabsadeen alla laakiin inta anaga hadda naga maqan oo aan isdheheyno meydkoodi ilaa hadda u nka way raadinayeen helicopteray qaateen duumanaa loo diray waa tobankaas qofood waa garta ma la hela marka ilaa hadda meyd iyo ruux midna ma la hela ilaa hadda wax meyd la hela ma jirto waa garta marka marka doontan qaadinayseen taasi waxay ahayd gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha degmada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcaale oo waraysi gaara siisay raadiyaha cadaada islamarkaana ka hadlaysay musiibadii shalay ka dhacday magaalada beledweyne iyo doontii halkaasi ku qallimatay weli beledweyne ayaana ku guda jirnaaye maamulka degmada beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen dadkaasi baadgoobka loogu jiro iyo weliba xaaladdu halkaay marayso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa sheegay in weli gurmad uu socdo hase haatee ay macquul tahay in meydadka dadka qaarkood la helo meelo ka fog beledweyne waxaa hadalkiisa intaa ku daray in dadka doontaasi la xaqiijin ay ku dhinteen ay qayb ka yihiin dad shacaba kuwaasoo ku wajahnaa deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne siduu hadalka u dhigay gurmadaa socdo gurmadkaas waxaan rajeynanaa sida hadda qaalibka ah oo daddareerin lagu yaqaana qofku weedka markuu qaado haddii naf ku jirtana qofkaasi waxa waaye markastoo biyihii kor usoo aada waas waa sal waa sal waa salbayna hadduu dhintana biyihii hoos u aada qofku waxa balaxd in laga helaa laga yaabaa jowri webiga jowri in laga helaa laga yaabaa afbari in laga helaa laga yaabaa marka xiriiraan sameeyay ilaa noocaas oo dadka raadidaas oo qaabkaas oo dadka midkooda raadinay waa sameeyay waa socotaa insha allah haddii laadaado marka maalmahan gurmadka ku jirnaa tacsiibna dowr waa noo taalaa runtii hiraaya oo naxdinna waayo marka insha allah oo soomaaliya meelka soo jirtaan uga uga uga tacsiiyeynaya gaarahaan reer jiraan gaarahaan qoysaskii dadkaas ay ka baxeen weliba hadda waxaa jirto doonta dadka maamulka sidii hadda laga hadlo maamulka imaaya dad xataa waxaa jira qaarkood ayna soo gaarayaan oo lalaayaha iga dhafan oo doonta wax kasoo raacan adaa jirta marka lama qiyaasi kara marka doonta marka lasoo dadka hata qiyaas la-aan iska soo raacaan maamulka waa lasoo doonta waxaa waaye waa doon iska shacab ah
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan weli waxaanu ku guda jirnaa arrimahan la xiriira fatahaadda webiga shabeelle iyo jubba ee deegaanada koonfurta soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in beesha caalamka ay kala hadleen sidii dadkaasi loogu gurman lahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii hore marka hore sheegay in webiga uu fatahaad ka sameeyey deegaano badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya islamarkaana dadka ku nool gobolladaasi ay u baahan yihiin gurmad wadajira wuxuu ugu baaqay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo xildhibaanada intaba inay qayb ka mida mushaarkooda uga qayb qaataan gurmadka loo sameynaya dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadda webiga madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda in ka dowlad ahaan ay dhinacooda kaalin ka qaadan doonaan sidii sidoo kalena beesha caalamka ay kala hadli doonaan arrimaha la xidhiira fatahaadda iyo sida dadkaasi uu saameynta ku yeeshay gacan loo siin lahaa waxaana madaxweynuhu sheegay dhanka kale in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan sidii loo caawin lahaa dadkaasi walaalahooda
inay mushaarkeeda wax ka goyso meeshan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftiga xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan birri ama birri dambe oo arrintaan ah iyaguna ay mushaarkooda ka gooyaan lacagtii ama dhaqaalihii ugu deeqi lahaayeen dadkaas waalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaana percentagekeenna iyo waxaa loo baahan yahay kolleyba ganacsatada noogu jeeb weyn iyaga percentageka ma rabno waxaan ka rabnaa wax alla waxay hayaan inay geeyaan culummada naftigooda ma jeeb yara marka haddaan intaa isu geyno waxaan aaminsanahay iyo diyaas barahaba waxaan aaminsanahay haddii aan sameyna mechanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparenty ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan beesha caalamka annagaa raadinayna cid alla ciddayna garab taagan oo gacanna siinaysana waa soo dhaweynaynaa insha allah waan raadinaynaa hadduu laa yidhaahdo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan markaana deegaanka bardaale ee gobolka bakool deegaanka bardaale ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada uu saameynta badan ku yeeshay ay ku yeesheen fatahaadda waxaana deegaankaasi ka barakacay dadkii ku noolaa gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xasan oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyey saameynta fatahaaddu ay ku yeelatay magaaladaas iyo xaaladda guuda dadka ku nool degmada bardaale ee gobolka bakool waa mahadsan tahay degmadaniyow dhibaato badan baa ka jirto dhibaatadaas oo oo maqaadir alla ah dhisoobkii mahigaanka ahaa ee labaatan iyo dhowrka beri da-ayay ayaa wuxuu waxaa soo rognay daadad oo deegaana anaka naga dheer kasoo rogmaday magaaladii oo dhan bay galeen dad badan baa ka barakacay ilaa lix kun oo qoys waxaa isku darsamay musqulihii iyo iyo ceelalkii biyaha ay gacmeedada ahaa dadka waxa weeye ma haystaan waxayna ku sugan yihiin meelaha taagaga oo degmada dulaadkeeda bardaale weli ma maro marka maxaa keenaya ee fatahaadahan iyo biyahan
waa mahadsan tahay horta deegaanadan deegaanka koonfur galbeed waxay u badan yihiin dhulbeereed waxaa mara boqolo waaweyn oo meelo dheer biyo ka soo qaado marka waa muddo labaatan iyo kow sano ka horba saasay noqotay marka roobabkan oo hadda da-aya deertana waa roobab aada lixaad u leh saas ayaa keentay inay maaragtay deegaana hadda ay ka imaadeen waa dhinaca koonfur ayay ka jiraan degmada ufurow xagartaa meel la yidhaahdo shabeelow meel la yidhaahdo soo mareen markaasi kusoo noqdeen berdaal waxaa biyaha keenaya ee, waa waadi ee magaalada dhex mara
waadigii meeshaasu ka imaan laakiin magaaladu kusoo kusoo aroora saameynta ay roobkaana ka daya magaalada ay ku yeesheen intee la agta dadka deegaanka lix kun oo qoys ayaa ka barakacday oo hadda kusugan deegaanka dulaadka degmada wax gargaar hadda gaarayna ma laha waa gartay waxaa kasii daran qayldhaanta biyaha beryahan aan ka wadnay waxaa isku darsamay caalalkii gacmeedkii iyo musqulihii dadka hadda oon baaba dhamaynayaba ayuu intaasoo biyo ku dhex jiraan xaaladooda waa dareemaysaa dee nin hal saac gurigiis ka maqnaaday baa dhibaatadiisa ogtahay nin toddoba habeen lix habeen gurigiis ka dhaxayo oo biyo kasoo qarqiyo hal ciyaalka un kala fakaday dhibaato uma yaro Waa gartay. ma jiran ee, wax khasaaro ah oo roobkaasi ka daay ee, bardaale ay geysteen dad iyo duuyo
way jiraan ee, waxaa khasaaraha horta een, hantiyeed ilaa siddeetan bakhaar oo ba- maciishadii degmadu ay yaaleen baa biyo galay xoole ilaa laba boqol iyo afartan neef oo ariga ku dhimatay Een, horta lagama sheegay baasha intee digaagdi saasoo kale ilaa kun camalaa ku dhimatay Een, geel saasoo kale lo saasoo kale khasaaraha dadka hadda ilaa hadda waa yaryahay marka hadee dhibaato kuma yara degmada Ee, markii laga soo tago ee barakacan dadkan deegaanka ay sameeyeen iyo dhimashada xoolaha ma jiraan ee, wax kale oo dhibaato ah oo roobkan ka da-ay ee, bardaale ay geysteen
dhibaato intaas ka badan ba hadee waa waa waa zaa'id wax hadda naf nool oo qof bini aadana kuma dhimanin Eh, laakiin dad iyo eh, duniyo iyo hanti waa waa waa waa ku basbeelan meesha ma jiraan wax gargaara oo idin soo gaaray oo loogu talagalay dad ku dhibaataysan ee dulaadka bardaale maya raadulkeedaa lagu jiraa eh, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan cabdiasiis miguddi ayuu magacaabay Mhm.
oo heer istiida ra-iisul wasaarahan guddi heer federaal uu magacaabay Mhm.
hay-adihii gobolka baay ku sugnaana saas oo kale guddoomiyaha gobolka iyo iyo iyo wasiiradii meeshan joogay baa maaragtay shiriyey marka abaabulkii diyaargarowga hadda wax gaaray maa laakiin insha allahu tacaala saacadaha soo socda inay wax gaari doonaan baan rajaynayna magaalada ma leedahay aeroboor oo gargaarka dadkan dhibaataysan uga degi karo aad iyo aad aalboor way leedahay dadka ku dhegeysanaya bal waxa u sharaxda magaalo aan webi marin fatahaad ee, uu ka jiro dadka ay ka barakaceen bal sida u suurta gashay iyo waan kuu sheegay waadiyaal dhaadheer oo deegaanada eh, dhulbeereedka u badan soo mara waayo marka degmadana qiyaas ahaan haddii aan afteeniyo Een, waa degmada ugu hooseysa dhinaca dhulka Mhm.
een, wey qansaxa dheer oo kale taag bay saaran tahay waajido waxay la xiriir la leedahay horta een, degmada baaxadeeda een, degmada luuq qansax dheere buurdhuuge waajid iyo baay bay xaduud la leedahay marka waa degmada ugu hooseysa hadda intaan kuu sheegayo oo hoos ku jirta marka haddii roobabka zaa'id noqdaan waa meeshii ay- waad garanaysaa ay biyaha ku aruuriyeen baa ilaahay calasbaanada ka dhigayo saas wey marka waa garta dadkan ku barakacay ee, duleedka magaalada ee, bardaale hadda ku nool oo ee ka barakacay ee, fatahaadahan iyo biyahan galeen ee gudaha magaalada marka dadkaas ayago ma ka warqabtaan maxayse dareemayaan waan ka warqabnaa anaka maamul ahaan degmada seexanaba waa degmadii mas-uuliyadda naga saarneyd iyo ciyaalkaanadii iyo waalidiintii iyo dadkii aan mas-uuliyadda naga saarneyd baa dhibaatadaas waan dhex joognaa een, ka maamul ahaan wixii tabara waan ku dhex noolnahay Een, laakiin garab iyo gurmad dowladeed iyo hay-adaha caalamka
waa garta iyo dhammaan wax kasta oo nin kasta oo muwaadin muslimi ah, meel dali dibad wixii jooga jaaliyadda soomaaliya eed meel kastay ku nool yihiin baa ummad loo gurmado wey een, een, berdaale iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Mhm.
een, maadaama hadda abaabul uu socdo in lasoo dedejiyo si dhibaatay usii baaxin Mhm.
ayaa codsanaya haydaha samafalkana waxaan ugu daaqaynaa meel kasta ay joogaan inay degdeg gurmad la soo gaaraan Mhm.
jaaliyadda kasoo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda koonfur galbeedna saasoo kale ayaan baaq baan u dirayna inay ummaddaas usoo gurmadaan ee, ay ay ay dhibaato la qaybsadaan waa garta xaalaha ugu badan ee dadkan ay dareemayaan barakacay maxay tahay waa dareemaysaa dhow ninkii gurigiisa ka barakacay oo raasinkii waa og tahay jilaal dheer baa lasoo galay beeraha koonfur galbeedna waxay ku tiirsan tahay beero beeraha degmada saasoo kale waa lafdhabarta beeraha marka hadee beerihina fasaladii ugu dambeeyey waxba kama bixin jiilaal dheer baa lasoo maray aminka nimcada ilaahay keenay hadee dhibaatada maqaajir alla wey saasaa dhacday waa dareemaysaa marka waa meel waxba aan ka jirin raashin la-aan oo caafimaad darro oo ugu darsantay waay marka haddana cudurro ayaa ka dhalan karo waa dareemaysa kolley meel daad qaaday waa dareemaysaa marka wax ayna u baahnayn ummadaas malaa laakin waxaa hadda degdeg codsan hoy iyo raashin ay cunaan iyo daawo wey
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi aad degeysanaysaan waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq xasan halmaan hadal dhegeystayaal kuma jiro waxaan bardaale nagu sheegay in gobolka boqol ka tirsantaha hase ahaatee bardaale waxay ka tirsantahay gobolka baay qaybihii ugu dambeysay ee barnaamijka falqaynta wararka raadiyo xadaad ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay markaanoo kalen waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan
koonaha jooga adeer isku keenay aga eega maanagaa isku maana maxaad kayga ku diidi
dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino wareedha war ma haysaane magaalada muqdisho maalinta saddexaad bay bannaanbaxayaan gaadiley war magugii carabta halkan ka daay war la'agdi shilin soomaaliga ahaytay la karhaa jireen luwaaymay war warkaan naga dhex gelinine waayihii hore markay gaadiilyada bannaanbaxaan madax baa u tegi jirto waxay ka cabanayaan kala hadli jirtay hadda saddex maalin cid ju u tira haba yaraatee ma jirto war aaner waalmooshiidii bieley dhagahgaha gaasa ka jaran maamulka in dhagahga antaha ka jarasaan iska seedu koran madun war war ma haysiina gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu xil saaray guddi la hadla gaadiileyda war guddoomiyuhu sidoo uu sheegay gudigu u saaray arrintaas wariyayaashii la xidhana wuu soo daayey wuxuuna sheegay inuu kala xaajoonayo wixii ay tabanayeen laakiinse gaadiiladu waxay balaayo ku dhigeen maalinba xaafad cusubay ka bilaabayaan bannaanbaxa marka xaggee lagula kulmaya ayagaa guurguuraya oo guddiga ka daba meeraysanaye warnimayo gaadiidleyda bannaanbaxaya cabdiraxmaan cabdishakuura facebook ugu khudbeeyey wuxuu yidhi kacdoon shacab waa loo baahan yahay bannaanbaxa wada war may leeray uunkona ooye uunkona alalaase waa leeri cabdiraxmaan ebeshakuurne mantun iyaalka biilan waaysinyeen wala usataha kasii shukaamiyaaw ma eyi araada bii'aleyda waxay kacbanayeen jidadkaan xiran waaye canshuurkaanana waa la yidhi meelay maraanna waa waayeen haddii cabdiraxmaan cabdishakuur aasiri bannaanbaxa wada jidadkana inta dhiman haddaa la sii xirxira waxa bannaanbaxa wada waa kirishbooyaal shaqa waayey ayey war mahay sida qabaarma waa tahay madaxdii carabta waxay eedsatay rooti qaaliyoowe iyo dad shaqa waaye war kacdoonkii gugii carabta saxaafadda buunbuunisaa la yidhi wax hadda wariyaasha loo xidhayana waa inaan codka shacabka la maqal war madaxda markay xilka doonayaan wariyaasha aaday u jecel yihiin markay xilka helaana wariyaasha aaday u nacab yihiin war may siin lahaa wariyaalka soomaaliyeedkii sabareen sinid iyoonay googo aan dhimanayo bali jeelad u doonaha aadan isaaqow war mahayside sinkii dheeray mar horaa la siibay horta kalamaanay anigu waydan la yaabanahay dad damiir leh oo wadaniyiina oo dadkoora u naxa ma waadan ahayna war war mahay sida dowladda four point five ha luu qeybay war qodobka sideed xubnaha dastuurka akhrisanayo war wadanida sanadkan wax kala waayano ariifoo aad iska dhigsadooda ku qaadano noox markay yidhaahiina bannacay aryaadaha nabrahaydan galaane warka ha layga dhagansado weninka bannaanbax iyo jidad la xira iyo bii'ele iyo ka sheekay haayee dadkan heer beled weyne ee biyuhayo webiga ku bannaan baxeen ma waadan arkina war maantay ugu darraydo madaxdii gobolka iyo degmada iyo ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa inta doon raacday ay la qallibantoo ilaa hadda labaatan qofooda lala yahay dhimasho iyo nolol war horta beled weyne dhibaataa ka taagana dadka allaha ka badbaadso biyaha beledkiioo dhan qabsadee ilaahay how yasiro dadka inta ku dhimatana allahow naxariisto inta ka fakatana ilaahay ha caafiyo midaanna idiin sheegaa reer beledweyne inti dabaasha taqiinna webigi korow u celsha intaan dabaal halka aqaaninna waa tiitiin badan asay dhulka ku dhegdhegeen asay ku le'deen nuga webiga waxaa lagu eedeeya inuu qabyaalad sameeya oo dadka qaar kor u sisido qaarna tiitiinbihaayo dhulka hoose arhooya hooya isku shiixa oo haddii dabaashii bara wayseen oo mugubigiyaad haddana dad camal oo la hadlaysin ood eedaynaysood qabyaaladku eedaynaysin yaa arhooy isku xushooda eebowyaalow waxaan idiin weydiina maxaas kuwaan kale webiga la yuyuumbiyo haya arwoobaha berga webiga allagu uma loolina laga aamusaha dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa madax iyo majaba magaalada beledweyne ee dhammaanteed biyuhu ka sara mareen yaan la daawan magaaladaas iyo dadkaas ee ha loo gurmado anigu waxaan intaas ku dari lahay mug waa abaar mugna waa aarane maanta aarankiyaa dadki asiibayoo eber ka dhigaye how abaartii aaran keenaya afaysay ummadii dhammaan abaartii aaran keenaya afaysay ummadii dhammaan wareedha war mahaysaana maanta aqalka sare wuxu ansixiyey sharciga xuquuqda siyaasiyiinta siyaasi soomaaliyeedoo xuquuq lamiyaa jira ma soomaalida dhan mishaar la siin karaa soomaalida dhan waa siyaasiyiin war soomaalida may gaarne haan hasaaniidi le wala siya wala gaari aroor xasaasiyadda aad sheegaysa intaad iga dhaaftiin barfetor duflaa hadle warkayga maqla asagaa waxda seeda daaweeye kaas adaa warkaan kaa dhammaystee shib iga dheh waxaan sidhi siyaasiyiin xaqoodaa ka hadlaysiin dadkiina biyaa dhammeeyo ma ka siiye war sarkar axmed xaashi wuxuu yidhi bal cadiyaabgoy midna ma tegi karee xuquuqda aan leeyahay maxay tahay war ninkaas waaba dheeraystay hurwaay xataa ma tegi karmaadho war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi neequu lahaa dadka ha loo gurmado haddii war laga yeelayo hore waxaa loo yidhi haddii hal waayeel la yeeli lahay waxar dawaca ma cunteen war abdulo adiin halwaayeen ay fade caarankii kumi gooyi waysana war guddigii gurmadka fatahaadaha waxay dhaheen ciddaan annagana soo marin wax gargaara ma samayn karto hooqaashay haddana saddexad miya kale wareeg la geliha war maanta anigu anoo ku hadlaya afka kalamaan waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaanna kula talinayaa inay baxaan oo beledweyne dig ka yidhaahdaan oo dadka dhibaatada la qaybsadaan gacanna ka geystaan caalamkana baaq ugu jeediyaan ayagoo dhibaatadu meesha ka dhacda jooga ayagaa warkooda la tixgelinayahay war madawiine farmaajo sanadkii laha dhaafay beledweynisaadii iyowa biyo hebadkad roogaan ya meeli qudbo ku qobadi ka dambana dadkii walan gargaari samata been ar aniga war aan idiin sheego weri careesoo biyaha ku dhex lugaynaayo oo dad u gurmanaayo aanin dhahan soo saari marka waxa maas ka mid taha kuwa biyaha kor u sidaan oo la sheegaayey war biyaha webiga dadna waa ku dhammaada dadna malaya iska gaadinayaan war adeer webiga waa ku baabaadeene ma xaggayga u soo leexisaan beledween allahayo balayada hareermari aryaadhaha war ma haysiina beledweyne walax ka daranaan maqlee idhegansad albakdaadi ninkii la dhahayoo daacis madaxdu u ahaay horta maraykan ma dilina asagaa isdilaa la yidhi lama xaasow qabay iyo saddex ilmaahow dhalana asagaa dilaa la yidhi hadda mugow ogaada inuusan baxsahaynin ow ilmihiyo naagahina qarax ku xidhay asaguna isqarxiya asay hal mar isla kaceen
war ilaa hadda waxaad noo sheegtay dhaqan argagixisa horta raggu dumarka waa ku xuyuno nina xaaskiisa in looga dambeeya ma jecla marka islaamaha ha dile muxuu ciyaalka sakiiradaa ku maago u laayay war ilmaha in washington laga geeyo diiday washington haddau u diiday hadday aakhiro la joogaana waxaa ku dheefahe yaa eebbaa iga ogaa kaas inas naxariis lahayn waa caddeestay naxariis la'aanta iimaan la'aanta u ka daray war cod laga duubay waxaa la ogaad inuu taahay ee uusan tawxiidin taas waxau ahay idincadaahee mugga war war ma haysaan albaqdaadiga aad ka hadlaysaanna waa suuriya meesha lagu galaye saakow waxa ka dhacay war ma ka haysaan bum aa ka yartay oo adeer saakow iyo suuriya miyay isu dhow yihiin suuriya saakow waxay isu kaa dhaamaan shabaab iyo daacishaa kala jooge war warkaa naga dhex gelin inayna dhegaysta baabuur weyn oo kiisoba ku qarxay oo kalea oo qarax laga soo buuxiya cirka looga soo dhacaa la yidhi hadda bugsii ka yeerto waa la yaabay kollaytabana wixii raraya iyo wixii ag joogabana waa martay ma qarxiyayaal qaraxoodii lagu qarxiyaa war intii shacabka ay gubi lahaayeen ayaga hala gubee naga taga war gantaala lagu dhiftaa la yidhi asagu ku qaraxyaana lama oge war war ma haysaana gantaalaha cirka ka soo dhacaya marmaray dad masaakiina laayaanoo amiirrow maleeyaan hadda gobolka bari maalin dhoweed dad masaakiinoo xiji guranaya ayaa gantaala lala dhacay kadibna waxaa la sheegtay in amiire lagu dilay meesha ma masaakiin iska xabkaysaysaa inyo la dilayaa daacish haddana lagu sheegaa war baarlamaanka puntland waxay dhaheen waxaan la xisaabtamaynaa xukuumadda deni iyo xidhiirka xukuumadda deni iyo dowladda dhexe ka dhexeeya marka waxaan u malaynayaa baarlamaanka puntland in guddoomiyihiisa dhoobo gareen laga dhigay war baarlamaan maamul goboleed maxaad ka sheegaysaan kii federaalkaaba asagoo dhammi gareemaysane madaxweyne ku-xigeenka puntland karashkareen deni malehishi yaa oke boowe puntland waa hooyadii federaalka mana la faragelin karo war aabbihii federaalka galmudug ta ku dhacdaaba la yaabayo hooyo miyaa loo daahaya eebbaagoo beriga hankoolkii galmudug waa caddaystay dhaqanka galmudug yaallana dhaqan aabbe maahee waa dhaqan oorfano hadalkaas abwaan maxamed sahal baa wax kaa odhan doonoo kula eg oo wax ii odhaha minow rag yaha wax ima dhahayo war kalabaanay warkii somalilaana dibadda miyay loodeen eebbaagoo qowdhanna berigow caddaysta asaguna inuu dibadda naga yahay war awal u caddaystay imisuu ictiraaf raadinayay war anugu waxaan la yaabanahay sababta somalilan aqoonsiga raadinayso loogu diidaayo aroo warkayga aad u dhigayso meel qaldan ay ka raadinayo maan aqoonsi looma diidano war anigu waxaan la yaabanahay dastuurka somalilan waxaa ku qoran goonugoosadka somalilan waa muqadas dastuurka soomaaliyana waxaa ku qoran midnimada soomaaliya waa muqadas marka labada muqadis see layskugu muqadaseeya ambaroy waad ii gabatee siyaasiyad baad noqotee kaayagaa muqadisa arrow madaxuu ha ku xanuunee lamadaba wax muqadisuhu kuma jiraana nagala hir wareedhaha caloolxumada beledweynaan idaynayne dadka maanta ku dhinta waxaa ka mida dad shalad gaaray beledweyne oo dibadda qaar ka yimid oo gurmad u tegey war dadka beledweyne ku dhintay waxaa ka mid ah la taliyay madaxweyne waare maamed dahabo allah u naxariista iyadana mabiyaa qaaday aryaadhaha inta dhimatood magacowdeen intaan la sheeginaa ka badan allah u naxariisto war ilaahay webigii jannada ha geeyo qowdhanoo webi hana maqashin sow beledweynuu galaadan ogeyne allaha idintoos iyo sharciga waad ku tumateen
waa hagaag dhegeystayaal saaxiibadaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha dhegeystayaal u dambeeyey laakiin war iminka na soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in la helay mid ka mida mas-uuliyiintii shalay ay la degtay doontii beledweyne ku degatay ama la degtay mas-uuliyiinta wararka laga helayo beledweyne magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in guddi loo saaray badigoobka dadkii ay doontu la qalimatay shalayto ay heleen meydka mid ka mid a dadkii saaraa doontaasi wararka waxay sheegayeen dad in deegaanka shabeellow oo duleedka beledweyne laga helay meydkan in lagu magacaabi jiray shariif xasan ganey kana mid ahaa ganacsatada magaalada beledweyne sidoo kale guddiga loo xilsaaray badagoobka dadka ay doontu la rugmatay ayaa weli waxa ay wadaan shaqadooda waxaana mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ay sheegeen in qaar badan oo doonta saarnaa nolol ama geeri weli lagu laayahay wixii warar ee kusoo kordha dhegeystayaal wararkayga dambe ee barnaamijyadeeda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaashaanu jecel nahay barnaamijka falaqaynta wararka gabagabadiisii ayaa lasoo gaaray barnaamijka waxaa soo saaray mahad nuure anigoo sharmaarka idinla socodsiin inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone dhamanbolkiyo damaxduuniya iska dayo iska dayo dadka lamno dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan istiigay aynu doone
dhammaanboolkiyo damac gooniya iska dayo
iska dayo dadka lamid